bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu dhegeystayaal kulanta fayda ha ka dhawaada warka hidhaabnimo ee raadiyo warlaade qodobadiisiin ka dhegi doontaan haddii laaheedama weybaa ku mid ahaa ardayda jaamacadda zamzam qaybtii ee magaalada baydhabo oo lantowbari daaweynta biyo madaraso cusub oo lagu hirgeliyay xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo ololo talaalka oo fureenkoo laga daafaray degmada xudur arday baratay culum shal duwan oo shahaadooyinla ka guddoonsiiyey magaalada baydhabo mashruuca baxnaan oo wejid iyo lamaad oo muqdisho laga daafaray warkaana wayba qaybkuwa xubinta sarafkiiyo suuqyada xubinta ayaale akhbaaraadka bannaanka intaas wayba hayana qodobada warka hiraabnamo aan ka door karo way beetaa maalingnamo axade taariikhdana ka beeganta tuman iyo siyeedka bilishanaad lama kun labaatayo shanta anoo marin ee la diyaaray warcaddiin farsameeyahaya qodobkan korey way bowsayaa ardayda jaamacadda zamzam qaybtiya baydhabo iyo way ballanta u baray daawayow ka biyo cabdiraxmaan oday iyana in fiiriya faahfaahintaas
wabaro ka saabsan ay sadalan barow biyo iyo daaweyntii iyo weliba harunta wasaaradda tamartiyo khiraadka biyaha koonfur galbeed lanka qobaday xanakumada ardayda jaamacadda zamzam ee baradaw kuliyadda olamta caafimaadka gaar ahaan qaybta caafimaadka guud ee bablig herta tababarkamo muhiimadiisa hay siday kornanka qaadan lahay aqoonta ardayda hirfadda ee la xiriirta biyaha iyo weliba sidoo kale ardayda laka baray sidai biyo lanku ilaaliyo kor wasaqa iyo ku shaqaynta nadaafadiyo waxaana ku mid ah ardayda kuliyadda olamta caafimaadka baradaasi jaamacadda zamzam gaar ahaan qaybta caafimaadka guud iyo ku hadali walyaabiyo ku faa'iideyn tababarka traininkaas intiina soo oday mayba may la raayso ku faa'iidnay waxyaabo badan sidii biyo may la raayso wasaqda lin ku ilaaliyow iyo sida water control may la raayo biyo lin controlow oo nadaafada iyo laka dadaalow sidii unaku faa'iidnay walaa una ku faa'iidnay bwaasidida qodob oo nin sharahay qodobada una ku faa'iidnay physical iyo biological oo chemical marka meel la raayayso intaasaa meel la raayayso geedka wasaaradda hambogani wasaaradda tamarta biyo mayba fursad aan helnay inana na siiyo training kaasoo ka saabsan water quality analyze ama water quality control waana weliba nin suurtageliyay wasaaradda waaxda tamarta khayraadka biyo sidoo kaleeta macalimiinta jaamacadda zamzam iidanan kama hadsiiyin sidii oo faylan oyan in fahansiiyeen waan walbadan unan ka fahani in unan kasaan inka badan markiin inta kuwayna fahani iidan kama hadsanta sidoo kale madayga kuliyadda ulamta caafimaadka jaamacadda zamzam qaybtay magaalada baydhaba cabdiraxmaan isaaq xuseen iyo ku hadali faa'iida tababarka uusan lahay ardayda may bahay training oo markaasi waxtaro leh oo eed qiimin leh may mahadnaqaana guud ahaan tiimka wasaaradda tamarta iyo biyaha oo marka kale fursadna siintii ardada jaamacadda zamzam iyo siiyan tababaro noocan oo kale ah runtii waa tababar markaasaytii fursad fayle arkorna oo markaas guud ahaan ardada iyo ku faa'iidaysadeen sidii lan sameeyo water quality controlka marka sidii marka biyo lan test gareeyo marka jaamacadda zamzam iyo wasaaraddana markasta may ku dhexeeya wada shaqayn iyo xiriir oo dhinaga markaasaytii tababarada iyo yacni treeninada ah marka runtii mar kale may mahad gaaraysayaan guud ahaan shaqaalaha wasaaradda oo yani markastan heelan in fursadii ardada siiyaan si korlanqaada xirfadda iyo aqoonta ardada intaas ku bacda jaamacad zamzam anoo ku hadalaw afshee maamulka jaamacad zamzam qaybta baydhabo jaamacadda maybaa yani xooga saarasa in markasta ardadayo helaan tababar noocan oo kale ah waana markasta jaamacadda may focuska saarasa in dhinaga baraatikada in ardayga is helo theory iyo markaas baraatika la xiriirta yani waa la isu baradaw marka jaamacadda inta badan may ku shaqeeyaysa dhinaga markaasi baraatikooyinka iyo in ardayga markaas usanaqada arday leh aqoon iyo xirfad sara marka eed amahadsanyiin tiimka wasaaradda oo yani tamarta oo sanadkii lamaad janisnin sii fursad noocan oo kale ah in ardada markaasitiyo helaan tababaro oo markaasiti korkan qaado xirfadiyo iyo aqoontiyo gebagabadii madaga tababarada ee wasaaradda tamartiyo khiraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed jerinishay ku hadali usoo kuwarbi walaa usu qusay tababarka tababar oo ku saabsan meel raay sida lambaaro biyo iyo daaweyntiyo tababarkaas oo unasiyaanay meel raay tiim ku socda jaamacadda zamzam tababarkaas ma hay sida oo biyo baran tayada la baradaay marka ardayda lagu faa'iideeyay marka sida oo is ogdiin ma ama ah, sida hay timana awaamirta oo meel raay wasiirka mise mandate ko zaarada may buanti oo ka shaqeeyay timana sida bulshada la lindis sifada biyo nadiif ah oo meel raay oo oo meel raay ka furan marka ee saas dartee maadaama shaqada wasaaradda biyogeedsin iyo meel la raay tayada biyo iyo walaas hooliyata iyo washka waxyaabaan washka la helay cudurada biyo ku dhalada iyo walaas dhan daaweynta iyo la helay mayb kale oo wasiirka amarnaysa intii tayadiiyo macnaha mase xirfadiyo la dhis ardayda oo walka baradaas deegaanada koonfur galbeed ardayda sida oo public health marka trainingkaas mayn ku faa'iideynay ardaydaas oo ku socota jaamacadda zamzam ka wasaarad ahaan iyo jaamacaddana mayb waa wada shaqeyn iyo intii oo aqoon iswadaarsi ku dhahay marka si guule meelinka dhamaada intii oo ardayda un siini la raayo tababar oo lama ber oo ku saabsan tayada biyo
dhegeystayaal qodobkeyga wayba usaya madarasa cusub iyo wayba lagu hirgeliyay xaafada towfiiq ee magaalada baydhaba raxmo salaad inaan fiiriyaas faahfaahintaas munaasabada hunaka daafuraya madrasatul qaadisiya oo laka barado doona qur-aanka kariimka iyo culuumta kale ee diinaga iyo weliba xafladunga laku qabaday xaafada towfiiq ee magaalada baydhabo taasoo iyo hirgeliyday aqoon-yahanada suleyqa maxamed aadan oo kumid ee bilaanta xaafadaasaya furitaanka xafladun iyo weliba ku qeyb galaya macalimiinta madarasada bahda walbarashada waalidiin culmaawidiin iyo marti sharafta xaafada towfiiqa oo gobro ku haya munaasabadaasi iyoonka dhiirageliyaa madarasada bulshada ugu horeynga ku qeybgalyaalka xafladun daafurka madarasadu iyo ka dheeradanga muhiimada yeelata barashada diinta islaamka weliban iyo ka ammaanina maamulka xaafadunka hirgeliya madarasadaga markii qur-aanka la bilaabay weliba isagii tadaani muslimi macna cabdullaahi taageerato macalinade cilmo leh aqoon leh diini maadi iska daradka suleyqa waa ardayad iskuulaadkii ku qalin jibiidi macaahidda kubati jaamacadihii leysati xalaqaatu lmasaajid walkabarati waad iska daratay cilmadii maybo hora iyo cilmadan oo xadiidiga casriga eh yaa iska daratay gebatun oo kale marka nin geebda la kahela eeda naadirnata qalla an yujada man midluha iyo oo kale hanti lahed eeda amyarta marka wali kala dardaarmeeye dadka awlaad yar yar oo gebdhaha yar yar ilaahay karisaaqay awlaad yar yar haysada awlaadin amaanuway waa ubaxdii geed ilaahay subxaana watacaala ka siiyo meelfayli jeey wali kala macluumka ahaa jaamacaddan ganan dadka walankadhinkaayan iyo qeyb ku ahaa muddo maybaarda dhowr sano ayaa maybaarda maclimiinta ay kumidahay weligay maybaarda imtixaanaad kala galaa oo natiijada kaalamahanka wareejeeyanka ogii akhlaaqda nambarkoolka ogii fasalka hoob laagala masaa'il ardayda la dhaxdhika dadkanka wareey galanta teegdaba ka jarta marka geber akhlaaqiyoonay aadaabiyonay cilmo iyo dadaal iyo casiimo iyo dadnimo badan koognow cabaas shariif oo kumid ee madaxda suugeynta shirkada hormuuda ayaan ballanqaadin uuse ku dhiibi doona beesada iskuulka lama gabdhood oo aqoonee labada gabdhood aqoontaha inuu xaafadu degnaayeenna insha allahu tacaala adinku diibe balan oob oo dugsiga dhammaayeenna inuu dugsiga baadiirina anigu dhibaadiina insha allahu tacaala madarasatul qaadisiya oo laga hirgeliyay xaafada towfiiq ee magaalada baydhabo ayaa baahi badan aan qaban waalidiinta xaafadaasay degana walibana iyo daboolo doontay walbarashada owlaadiyo siyo onbaradana qur-aanka iyo xifdintiisa
ciidan mahadsanta raxmaa ololo talaalka afureenka iyo weyba laku daafuray degmada xudur ee xarunta gobolka bakool cabdiqaadir warcadde iyo nin fiiriye
gobollada dalka iyo weliba intiis badan leh ka daafuraya ololaha talaalka cudurrada jadeecada afureenka iyo shuunbiyoodka oo ee cudurro dilaa islamarkaana dhibaato ka hay bulshada soomaaliyeed maadaama usa dalka ciidanka yartee helitaanka adeegyada caafimaadka degmada xudur iyo weliba iyo kuma nagataya degmooyinka leh ka daafuri ololaha talaalka cudurrada jadeecada oo fareenka iyo shubanka si awlaado meelasay ku nool dhandeersi waanan ku faa'iidaysadaan walina talaalka soomaaliyan ka deeqay hay-adaha unicef iyo w h o gudoomiyaha degmada xudura madmaalin emed oo gobre ku hay munaasabada laga daafuray ololaha talaalka ayaa dhawaayo socodna ku hadali baahida reer xudur iyo on qabeen in talaalkunsadira wali sidoo kale husan ka baaqay dadka ka shaqeeya in iyo sistaxe bulshada deersiyana gaar ahaan awlaadalanka kalgalay talaalkunga
ترانسيتي كنا يكون انتم انا كوانا انا تلالكي او سومال نقول له دي يعني برنامج هو دافورنا جاسونا بلا ار سومال ما دافور كراون مغار ما لو كرو يعني هو برنامج هو دافورنا ويبقى فلان ان شاء الله خلينا فايده يا فلان الدنيا ويبقى وين كشاور مره يبقى ودنمده iyo dalnimada kashawar mari eedada qaarka way baa tinaal hooba la soo biyey way baa naxsooda tinaal la soo biyey tinaalki mustaaki deedi aad dadki la faday in geey in geey jaane ya ya kor la kurum wala wala in baa nime ee qaarka tinaalka atina zaidi jiraad iyo ee baali kare mana geegi waa horeyba mana ya tinaalintooda wala tinaalka zaidi way baa oo koreenka iyo شامبيون يعني أسوق أرميون ولا فلا يعني كتاب ديرو دكتور دين كتاب قال لسي قال لي كباني ورابع مركنا ما دام هلا شغل تجارة إن شاء الله دافورنا كوني شركة وين دافور دون دافور دون إن شاء الله إذا أنا ما ويتكم نحضر بيل أنا وما تشغلنا فيكم نت يعني إذا ما
ujeeddada daafurka talaalka iyo weliba hay-adaha caafimaadka iyo ka sheegayna sidii walaada soomaaliyeed lanku badbaadiyi lahayeen halista cudurada oo fareenka shubanka iyo jadeecada oo ulaad badan amuudeenga
wadag mahadsanta warcadda arday baratay culum shalduban iyo weliba shahaadooyin laga guddoonsiiyey magaalada baydhabo xarunta gobolka baay
munaasabadan oo haatay toyo ka qalan jooyaan ku dhowaad boqol arday oo lagu baratay macadka almicraaj education college ee magaalada baydhabo oo ee dufcadii siyedaad ee macadka yaweyba laka goboday magaalada baydhabo walibana ku qeyb galay munaasabada maamulkii macalimiinta macadka waalidiin maamulyaalka qaar ee xarumo walbarashada mas-uuliyiinta waxbarashada degmada baydhabo arday iyo marti sharaf kale aan ka horeyn maamulka macadka almicraaj education college ee magaalada baydhabo yaweyba sharaxaad ku marxalado shirduwan ee hamareen ardaydu iyo muhiimada lagu lahay munaasabada anay kala dhawaadaan mahadka almeerad educational college mahadka almeerad educational college maamidin ka horeysay oo la qabado way baa dufadda siyeedad oo ka baranayaan guud ahaanba maadooyinka caafimaadka iyo nay luuqdooyinka shalduwan oo ee guud ahaanba bulshada la baro iyageega ardayda walaaka qalan bedelada way baa kamid ah caafimaadka general health anoon shalqaadan maadoonta shalduun iyo nay luuqdooyinka ingiliishka koreey iyageega ardayda ku qalan bedeladan isbitaalada gaarka oo geega baraadka ka guud ahaan anasiyaan kuma nagaan sida isbitaalka baydhabo city medical center oo inu siroo inu soo neegroo taawe isbitaalka tiro dina baraadka ka nasiyaay saasoo kale isbitaalka tamaam ciidan kuma nagaan sida qiimaha leh ardayda baraadka juhdiga nidaayona maxadio maa koogu korna dhammaantiin marti sharafta sharduun way basanlaa dhawaada dhanka kale waxaana kumid ah mas-uuliyiinta iyo waalidiinta qaybta ku haya munaasabada iyo ardayda kala dardaarmay iyo sii wadaan dadaasha walbarashada si markaas bulshadan kaga faa'iideeyaan isad abdihab gaasay ka fadhiisiin waa qaybta tababarada macallimiinta saarlamki abu kortay baa saarayo markana naftiis in laga mahadnagayaa jeediye sidoo kale oo laga mahadnagaya saxaafadda iyo dadka kabarmaanada howlwadeenada guutaan qof kasta oo ardo qusaytaan mahadnaga maka dheerado ciidan maasantiin kolay sila sheegay hambalyo siin la roobi jeelayni laakiin arrimo shaqo isku jara iyo daraadeya kolay in degdegsani horumar ay tusini walaanta ka qoran wali waa halbawli bulshada naw caafimaadka ka jara nutritionka ka jara meelo muddo la ku ogaado qiimaanta lagu suubiyo nutrition ka mid heeraan ka sarreeya suubiyayaan walsaan balgareeya صدق صدق مديه ولا رو ولا بس وبين هاوس هول نمبر كل إذا دون نيوتريشن تخصص ولا يروان هاوس هول نمبر على سو بيه سام بالكم مطلوب قاعد لو يكون مدته سرو كلا أنا ما بقول شده لكن كذا لا كلا مكان كأنا سوري ده لو بركان الصاحب كين وسهل سينوا ورفض أن تدعوا أنا ما بقول شده جيبها وبرشلو سينو تذكر سكتنا جرانا راه لا يكون بديلي لكن ولا يركو أنا سلام وراي ورا هذا markaan meel mudul ku qiimeeyaa nutrition waa salaan hal beeg oo mudul ku ogaado baahooyin ku jiraan wadamada baahi jirta leera bini'aadamku ku ogaado waa nutritionku ugu dambeyntii waxaana ku mid ah ardaydada lanqowdii munaasabada iyo habandhigan walyaabyo baradeen guurdoon haddaad tahay aan kula dardaarme ha igu diidi waanada dabnimaa ku joogsadee dambaskama fogaadee biyo waxaa la doogtaa inta roobku daayee dulucdiyay ku dhaafine dulka dhegaha magalka iyo amaahi dareenka daa'iman rag iyo dumar allaa nolol isaga daray qofna keli ma dayi karo dunida raaxadeeduna marwo kaa dambaysiyo waa lamaane daa'ada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع من انتصب للعلم ليفتح أقفال العلوم وخفض من انكسر به الجهل لتغلق عليه أبواب الفهوم ذا الأسماء الحسنى والصفات الفضلى الدالة على فاعل لا يفنى ومفعول يبلى والصلاة والسلام على من جاء منتخبا فصار به حال العرب قائما منتصبا وعلى آله وصحبه والتابعين من رفعوا راية الإسلام وكسر الأسنام ونصبوا المأذن ليعلموا ذكر الله فيها وجزموا الأمر لله تركهم رسول على المحجة البيضاء ليلها ونهارها لا يزيع عنها إلا هالك وبعد أحييكم باسمي وباسم طلاب المعهد المعراج في مدينة بيضاء خاصة في حي هرسيد بتحية من أعماق قلبي أروع من الزهرة الحضراء وأحلى من الغسل البيضاء تحية لو رفعت إلى السماء لكانت قمرا منيرا macadka almicraaj education college ee magaalada baydhabo iyo weyba uuse ku mid ayaa horumo walbarashada oo ardayda iyo ku helayaan fursado shal duwan
dhegeystayaal qodobkeyga weyba ayaa mashruuca baxnaano wujijey lamaad iyo weyba laka daafuray magaalada muqdisho ee caasimada dalka cabdiqaadir warcade iyo naim fiiriye ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji cabdi iyo daafuri wejiga lamaad ee mashruuca baxnaano ee daryeelka bulshada si lang abiya dadka danyarta ee ku noola gobolada dalka wejisha koowaadna uusa guulaha ka dhammaaday munaasabadda daafurka mashruuca baxnaana iyo weliba agaasintay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya welina gubro ku hay xildhibaano wasiiro madaxda hay-adaha soomaaliya taageero iyo aqoon-yahno iyaduna meelase laga ka bandhigay sida mashruucii hore lanku faa'iideeyey bulshada wasiirka shaqadii arrimaha bulshada yuusuf maxamed aadan ayaa sheegay intay mashruucan baxnaana uuse iyo koose gaaray uusan ku jawaabo baahiyaadka dalkaana ku jara usoona xusi intii dadkii lanka talgalay in si saxi landiirsii doonaa
mashruucana wuxuu kaloo rasaar malaa iyo wasiirada malaalala meesha ay ku doonayaan waxaa ka mid ah mashruucan wuxuu ahaa mashruuc runtii ka jawaaba baahiyaha dadkeena ay kusoo cusboonaadaan oo ugu horeeya locastaga waxay ahayd maala mashruuc wuxuu ahaa mid isbay ahayd ama maala arrimahaas runtii si si khaasa u wajihi jiro ahaa waxaa kamid waxuu ka mid ah mashruucan mashruucyadeeda maala oo farakutiriska runtii maala ka jawaabi jiray faladiska ama daadadka ama droughtiska oo hadda taagan wasaaraddan waxay u xilsaartay maale inay arrimahaas oo dhan waxay ahayd mar waliba dadka soomaalida waxay u ahayd lafdhabar ay u ahayd gacanta wasaaraddu way gaari jirtay dadkeenna maala nugul waxaa maanta sharaf gaari noo ah annaga ka wasaaradda shaqada ahaan reser mashruucan mahala sidaad ka warqabtay mahala dadka qaar waxay dhihi jireen mahala idinka waxaad dadka ku dhiirigelisaan inaysan shaqaysan laakiin waxaa tusaale kuu filan aad aragtay mahala reser mahala videoyadii meeshaan ugu soo bandhigay ay kulligood ka turjumaayeen mahala sida dadka soomaaliyeed ay wasaaradda shaqda u ahayd lafdhawar u ahayd ay rabtay inay dadkeena ay istaagaan mudane wasaare mahala face two mashruucan wuxuu ku soo aaday xilli runtii jiray mahala dry up ama mahala dowladda iyo dadkeed ay kala mahala aysan isku xirneen ayuu ku soo aaday marka tiiyaan cusboonaysan waxaan rabnaa boondigaas oo almost tobani kow bilood naga xirnaa ayaa waxaan go'aansan inaan dib usoo cusboonayso aan xujino boondiga dadka iyo mala ee dul soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji cabdi iyo bogaadiy guuloogii uusa xaqiijiye mashruuca muddada shanta sana uusaa shaqeeyey walina uu safaray hay-adaha gashaqa leh inay u dardar geliyaan fulinta wejiga lamaad usoona kumahnagay dadaalka la geliya si usoo miro dhalangnagada salaan kadib runtii aad bay ii farxad gelinaysaa maanta inaan idinkala soo qayb galo mashruuxan feestoga ee baxnaano ee maanta meeshaan lagu daafurayo munaasabadan keliya kama dhigna inaan dib u milicsano guulihii weynaa ee mashruucan uu gaaray runtii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay ahayd wasaaraddii noogu xil saarnayd inay fuliso barnaamijkan quruxda badan inta aan maanta meesha fadhinay oo prestigeka la jeedinayana waxaan qirayaa runtii inay u fulisay sidii ballanqaadku ahaa inay wasaaradda u fulisay runtii inta aan hadda barnaamijkan dhegeysanaya waxaa aada ii soo jiitay hal brogram oo ah in dadka hay-ad ay caawinayso barnaamijkan baxnaan oo laga caawinayo in lagu xiro condition xagga caafimaadka runtii barnaamijkaas barnaamij aada muhiim u ah waaye dadkeennu inta badan waxaad moodaa inay tallaalka ay u arkaan dadka qaar inay tallaalka laftigiisu uu cudur yahayba marka waxaan soo jeedin lahaa barnaamijkan tallaalka ah in dadka lagu xiro oo kaarka tallaalka caruurtaas qofkaan wadanin inaan baxnaano aan kaarkeeda la siinin macnaha si ay bulshada jilacsan ay u badbaado waxaan ku dhiirinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo runtii barnaamijkan aada u fahamsan inuu ka mira dhaliyo barnaamijka qaybtiisa labaad shaqo abuur hadday ahaan lahayd hadday ahaan lahayd iyo samata bixinta dadka danyartaa ee ee dhibaatooyinka soo laalaabta sida abaaraha iyo fatahaadaha iyo cuduradaba inay si dhaqsi uga jawaabaan aada iyo aada idinkaa mahad celinaya mashruuca baxnaano wejiisha koowaad iyo weliba usadara intadan dhex hita sanadii labada kun toban iyo sagaalkii ilaa iyo labada kun labaatiyo afarta welina ku faa'iidaysaday dad diiriyaan ilaa iyo hal milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof oo aan badan reer guuraa ah sida iyo sheegtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo aan xil saaran fulinta mashruucan ah
dhegeystayaal haddana ka dhawaada xubinta sarafkii suuqyada ee warka maxmaadan wadan iyo la diyaare
ka bilaabo halka doolar weybale sarafaha labaati siyeed kun shilin soomaali gobashadiis meele biyowshaya taal labaati sagaal kun shilin soomaali kontonka doolar gobashadiis weybo milyan iyo afar boqol biyowshayna weybo milyan afar boqol iyo konton boqolka doolar weybale sarafaha lama milyan iyo siyeed boqol gobashadiis meele biyowshaya eta lama milyan iyo sagaal boqol oo shilin soomaali beesada birta etoobiyada boqolsha weybo li doolar oon dhiganta boqol lixdan iyo siyeed kun shilin soomaali dhinaga raashinka qudul daruuriga baasta dhadheer kartoonsha weybo tumikow doolar ibar oo shilin soomaaliyaanga dhiganta sadde boqol labaad iyo lama kun shilin baasta makaroonida kartoonsha sagaal doolar ibar iyo lasiisadahay meeli shilin soomaaliyaanya dhiganta lama boqol lixdan iyo likun bariis hamsaga loorshe weybo konton iyo afar doolar haafsheyna labaatan iyo todoba doolar oo shilin soomaaliya oo dhiganta todoba boqol konton iyo likun shilin bariis babuurow saafee loorshe weybo soddon iyo li doolar haafsheyna tuma isagaal oon dhiganta shan boqol soddon iyo lama kun sokor idooda afartan iyo li doolar haafshe weyboy labaatan iyo saddex doolar oo shilin soomaaliya haangnan dhiganta lix boqol afartan iyo afar kun saliida jirigaansha weybo afartan iyo saddex doolar tuman shan litirna weybo tuma iyo todoba doolar oon dhiganta afar boqol sagaalan iyo saddex kun burka loorshe labaatan iyo siyeed doolar haafsheyna tuma iyo afar doolar waybo shilin soomaalihaan saddex boqol sagaalan iyo lama kun dhiniga dalaqa beero galeyda loorsha waybo sagaal boqol toddobaatan iyo shan kun shoodiya wayla beegaha tum iyo shan kun misgada loorsha waybo todoba boqol iyo siyeetan kun meelo shoodiya la beegaha tum iyo lama kun bamada loorsha waybo milyan lix boqol labaatan iyo shan kun shoodisna wayla beegaha labaatan iyo shan kun shilin soomaali digirta loorsha milyan siyeed boqol iyo labaatan kun shoodiya wayba la beegaha labaatan iyo siyeed kun loorka looska iyo shan boqol iyo labaatan kun shoodis salbukada loorsha weybo lama milyan saddex boqol iyo afartan kun shoodiya wayla beegaha soddon iyo likun miilasaninka xubinta sarafka iyo suuqada ee warka
dhegeystayaal haddana ka dhawaada wararka ciyaaroonka dambeeyaan cabdiraxmaan odaya la diyaare kooxda manchester united yaan la fulaha inayaan soo bina walkharash wiin ee oo ka-eedan guulhaaya oo suba hagaagan inkastoo lownaana uu sila kulmi dhibaatooyin qaawareysi ee dhawaanow silaa ku yigdi manchester evening news kooxda mufdaasines wiimarkaasi maagirida booska golhayaa haddii u soonaana unkutabna taasoo muuqata tamarkaasiin dhii doona maadaama golhayaha reer cameroon uu safadow inuu sii rogo old trafford onaana in dhalay ankulu kulmi qaladaad dhoore oo ka jiran lama khalad oo qaaliya markaas suubi kulankii europa league ee leon taasoo sheentay inay kursiga keedka dhaka beli laha dhaafi si kasab ahaato mudaga sare ee united iyo rajo uqaaba inuusahanaga qabreeshay fayla tababare ruben amorim weliba mudaga sareyana ka hoda weli markaas fadaana inay xooga saaranga saaxiiyada booskala sida weriyahan hadkale iyo yaryahanka hal abuurka leh iyo rajeen inay dakhliga jaamurusiga uusan fudaayo doonaan qorshahaas gulhaya altay bindry oo ay qofka bedelka onaana iyo laku yaaba inuusubaha susan hele fursad ciyaareeda joogtee usoo ilakahayo koobka adduunka ee lama kun labaatili inay ka hela gandaraaska guulahayaha saddexaad ee tom hiton oo sadii sagaal jare iyo dhowaan dhiyahay waliba shakil hukumuujiha mustaqbal sheekahooda
guudahaan dhegeystayaal maybaantaninke ka warkay hiraabnimo anoo maray intaasiin gula dareersiyay warcaddi asaari waan in farsameey intii kokanimada ridon kulman oo isiinku ku tabaana saas yumanala